nehemiyaa cutubka siddeedaad oo dadkii oo dhammu iyagoo ah sidii nin keliya ayay dhammaantood ku soo wada urureen meesha bannaan oo iridda biyaha ka horraysa oo karraanigii casraha ayay kula hadleen oo u sheegeen inuu keeno kitaabkii sharciga muuse oo rabbigu ku amray reer binu israa'iil markaasaa wadaadkii casraha sharcigii hor keenay ururkii ah rag iyo dumar iyo in allah intii waxgarasho ku maqli kartay oo dhan oo waxayna ahayd bishii toddobaad maalinteedii koowaad oo isna wixii kitaabkii ku qornaa ayuu ku akhriyey meeshii bannaanayd oo iridda biyaha ka horraysay oo wuxuu akhriyey aroortii ilaa hadhkii wuxuuna ku hor akhriyey raggii iyo dumarkii iyo kuwii garan karayey oo dadkii oo dhammuna aad bay u dhegaysanayeen kitaabkii sharciga oo karraanigii casra ah wuxuu kor taagnaa meel sare oo alwaax laga sameeyey oo sababtaas aawadeed loo dhisay oo dhankiisa midigta waxaa taagnaa matitya iyo shemac iyo canaaya iyo uriya iyo xilqiya iyo macaseya oo dhankiisa bidixna waxaa taagnaa fedaaya iyo miishaa'eel iyo malkiya iyo xashuun iyo xashbadana iyo sakariya iyo meshulaam markaasaa cisraa kitaabkii furay iyadoo dadkii oo dhammu wada arkaan waayo wuu ka wada korreeyey dadka oo dhan oo markuu furay ayaa dadkii oo dhammu wada istaagay kolkaasaa cisraa ammaanay rabbiga ah ilaah weyn oo dadkii oo dhammu intay gacmaha kor u qaadeen ayay ku jawaabeen aamiin aamiin oo intay madaxa fororiyeen ayay rabbiga u sujuudeen oo wejiga dhulka saareen oo weliba waxaa kaloo dadkii sharciga garansiiyey yeshuuca iyo bani iyo shareebya iyo yaamiin iyo caqub iyo shebatay iyo hoodiyah iyo macaseeyah iyo khaliita iyo caasaryaah iyo yosaabaad iyo xanaan iyo felaayah iyo kuwii reer laawi oo dadkiina meeshoodii ayay istaageen oo kitaabkii sharciga ilaa si bayaana ayaa loo akhriyey waana la macneeyey si dadku u garto waxa la akhriyey markaasaa nexemiyaah oo la taliyaha iyo wadaadkii casraa oo karraaniga ahaa iyo kuwii reer laawi oo dadka waxbari jiray waxay dadkii oo dhan ku wada yidhaahdeen maanta waxa ay rabbiga ilaahaynaa u tahay maalin quduusa haddaba ha barooranina hana ooyina maxaa yeelay dadkii oo dhammu way wada ooyeen markay maqleen erayadii sharciga oo haddana wuxuu iyagii ku yidhi taga oo baruurta cuna oo wax macaan cabba oo kii aan wax u diyaarsanayna qayb u dira waayo maanta waxay rabbigeenna u tahay maalin quduusa hana murugoonnina waayo idinka waxaa xoog idiina farxadda rabbiga haddaba kuwii reer laawi ayaa dadkii oo dhan aamusiiyey oo waxay ku yidhaahdeen war maanta waa quduus ee iska aamusa oo ha murugoonnina markaasay dadkii oo dhammu iska tageen inay wax cunaan oo wax cabbaan oo ay qaybo diraan oo ay aad u farxaan maxaa yeelay waxay garteen erayadii loo caddeeyey oo madaxdii qabiilooyinka dadka oo dhan iyo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi ayaa maalintii labaad karraanigii casraha ugu soo wada urureen inay erayada sharciga aad u dhegaystaan oo waxaa sharciga ku qornaa oo ay ka dhexeleen in rabbigu muuse ku amray in reer binu israa'iil ay waabab ku hoydaan inta lagu jiro iidda bisha toddobaad iyo inay iyaga waajib ku tahay inay kaga dhawaaqaan oo ka naadiyaan magaalooyinkooda oo dhan iyo xataa yeruusaalem gudaheeda oo ay yidhaahdaan buurta taga oo ka soo gura laamo saytuuna iyo kuwo saytuun dibadeeda iyo laamaha geedo hadaas la yidhaahdo iyo laamo cawbaar ah iyo geedo waaweyn laamahood in laga sameeyo waabad sida qoran sidaas daraaddeed dadkii way baxeen oo laamihii keeneen oo waxay dhisteen waabab oo mid walba wuxuu ka dhisay saqafka gurigiisa iyo barxaddooda iyo barxadihii guriga ilaa iyo meeshii bannaanayd oo iridda biyaha iyo meeshii bannaanayd oo iridda efrayim oo kulli intii maxaabiisnimada ka soo noqotay ururkoodii oo dhammu waxay dhiseen waabab oo waxay degeen waababkii waayo reer binu israa'iil saas ma ay yeelin tan iyo wakhtigii yeshuuca inanuun iyo ilaa maalintaas oo ayaantaas waxaa jirtay farxad aad u weyn oo maalintii ugu horraysay ilaa maalintii ugu dambaysay ayuu maalin kasta kitaabkii sharciga ilaa akhriyi jiray oo toddoba maalmood way iidayeen oo maalintii siddeedaadna waxaa jiray shir iidda lagu dhammaynayay sida qaynuunka waafaqsanayd